assalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowow xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha maanta waxaan rabaa xalqadeennani inay noqoto mid aynu dib u eegno bilowgii rabadaan iyo ahdaaftii aynu ka soo hadalnay ee laga yaaba qof kastoo inaga midii uu lahaa amaba ha badnaato amaba ha yaraato afartii wiige ugu dambeeyey ee bisha rabadaan aynu ku jirnay waxaa laga yaabaa waxyaabo badan ood hore isku odhan jirtay ma qaban kartid ayaad arag inaad qaban kartid waxaa laga yaabaa rabadaan maanta wiigii u dambeeyey ayaa inoo sii dhammaanaya sababtan u rabo inaynu dib u eegno afartaa wiige inoo gabagaboobaya ee maanta inoo soo dhammaanaya amaba dhowr cisho kadib inoo dhammaanaya waxa weeyaan in aynu awoodaheenna iyo intaynu waxyaabahaynu nafaheenna ka aaminsanayn amaba awoodaheenna intaynu islahayn way leeg tahay amaba way gaadhsiisan yihiin laga yaabaa in wax badan ay ka bedeshay bishan rabadaan waxaa laga yaabaa marka hore inuu qofku qorshe uu sitay laakiin markay rabadaan bilaabmato ee uu dhex galo in qorshayaashiisa amaba blaaniska uu lahaa ay wax badan iska bedeleen taasi marka waxay ku tusaysaa in marar badan nolosheenna haddaad u fiirsato amaba micnahaynu ka qaadan karno waxa weeyaan in marar badan aynu balaan leenahay balaankeenaasina markaa amaba qorshaheennaasi uu si wuu u eegyahay laakiin markaynu nolosha aynu arrinkaa dhex galno ee laga yaabaa aynu runtii tallaabooyinka ugu horeeya qaadno in waxyaabo badani ay iska beddelaan balaankeennii amaba qorshaheennii siduu u ahaa waxaa laga yaabaa goolka amaba hadafka guud inayna wax iska bedelin laakiin waxaa laga yaabaa inay wax iska bedelaan aaminaadahaagii iyo waxyaabaha qaar saaad u aaminsanayd amaba aad islahayd way u dhacayaan taas marka waxyaabaha aan u rabo inaynu rabadaantan iyo dhowrkii wiig amaba afartii wiige rabadaanta aynu ku dhex jirnay amaba casharada aynu ka baran karno ramadaan iyo ma garanaysaayey saamaynta ay nolosheenna ku yeelan karto qodobka ugu horeeya een iminka ka hadlayay runtii waa mid aan in badan iminka aad uga fikirayay waxaa laga yaabaa awooddaadu inaad markii hore islahayd in bay gaadhsiisan tahay laakiin inay ka badato waxaa laga yaabaa mararka qaar adigoo isle runtii awooddaadu aad bay u badan tahayna in ay ka gaabnaato marka maxaa loo baahan yahay amaba waa maxay casharku qofku ka qaadan karaa casharka uu qofku uu ka fahmi karo amaba uu ka qaadan karo waxa weeyaan in runtii marka aad balaan samaysanaysid aad mar kasta maskaxda ku haysid in isbedela kaa hor iman doonaan in carqalado amaba waxyaaba aanad filanayni ay noloshaada kusoo biiri doonaan in balaankan aad sidato amaba liiskan aad sidato in si kaste amaba sida aad doonayso ayna mar kaste wax kasta u dhici karin isbedelada ku soo waajahaya waxaa laga yaabaa in balaaniskaaga qaar ay wax ka bedelaan taasina markaa tahay ilaahay oo kugu direct garaynaya amaba ilaahayo kugu leexinaya dariiqa saxda ah ee ay tahay in aad martid waxaa laga yaabaa aduu dariiqaad islahayd waa sax in isbeddel uu ku yimaado ood aragtid inuu jiro dariiq ka fiican amaba kaga habboon oo ay tahay inaad qaado taasina marka ay tahay inuu ilaahay markaa uu kugu direct garaynayay amaba uu ilaahay kuu leexiyey sidii ka khayrka badnayd sidaad doonaysay marka balaankaad doonto aad lahaatid bilowgii ramadaanta waxaa muhiima in ramadaanta dhexdeeda markaad ku jirtay inaad isbeddel samaynaysay in mararka qaar qaar ka mida ahdaaftaadii aad raacaysay qaar ka mida aad wax ka beddelaysay inaanad u haysanuun hadafka aad maalinka koowaad digatay inay wax kuugu suurto galaan laakiin in aad ogaatid hadafka iyo qorshaha waan la imanayaa laakiin hadhow markaan ku dhex jiro amaba tallaabooyinka aan qaado ugu horeeya amaba aan bartanka marayo waxaa dhici karta in waxyaabo cusubi noloshayda kusoo biiraan oo balaankayga ay wax ka bedelaan marka mindsetka iyo hafikirka markuu qofku leeyahay waxaa laga yaabaa noloshiisa dhinacuu doono ayuu markaa ku baysgarayn karaa amaba uu ku salayn karaa waxaa laga yaabaa inaad tahay amaba aad tahay qof hooye ah oo iminka hooyanimada ku cusub waxaa laga yaabaa dad badan baad degaysatay waanooyin badan baad qaadatay amaba buwaag badan baad akhriday sidii aad markaa transitionka amaba isbeddelka aad uga soo bixi lahayd amaba ay kuugu fuudaan lahayd laakiin waxaad aragtay in marka aad dhex gasho runtii ay tahay caalam ka duwan markii aad dibadda ka taagnayd waa run waxyaabaha akhriskooda iyo inuu qofku uu isku sii diyaariyo isbedelada ka hor iman kara waa wax fiican laakiin waa inaad ogaatid wax kasta ma aha mar kaste markaynu tallaabada koowaad qaadayno sida aynu isleenahay way noqonayaan markaa taasi maxay nooga baahan tahay waxay nooga baahan tahay inaynu inaguna markaa qorshaha la nimaadno sidoo kalena markaa aynu ilaahay barino oo aynu duco badan la nimaadno qodobkan ducada ee aan soo hadal qaaday waxaan rabaa inaan idinla wadaago amaba aan idinla sheergareeyo waxyaabo badan amaba dhinaca mindsetka habfikirka dhinaca ducada markay noqoto waxyaabaha ay tahay inaynu ka bedelno si markaa rabadaan kadib amaba nolosheenna inta hadhayba ee xidhiirka aynu ilaahay la leenahay uu noqdo mid fiican duco markay noqoto waxaa laga yaabaa dadku inay jirto ducooyin laysla garanayo oo la xifdisan yahay oo kutubta ku qoran oo qur-aanka ku jirta oo dadku akhristaan oy markaa taasi tahay qaab aynu ilaahay ula xidhiirno amaba waxaa jirta in howlaha qaar markaynu ku jirno amaba culayska iyo dhibaatooyinka qaar markaynu marayno inaynu ilaahay weydiisano inuu faraj inoo furo inaynu ilaahay weydiisano in ma garanaysayey uu culays badan uu nolosheenna kasoo qaado amaba wax badan oo inaga dhiman uu nolosheenna kusoo daro laakiin waxaan doonayaa in maadaamay rabadaan dhammaanayso inaan idinla wadaago dhowr qodobay tahay markaa in dhinaca ducadeenna ay tahay inaynu ka bedelno weliba dhinaca markaad ka fikiraysid markaynu ilaahay wax weydiisanayno badanka waxaynuu fikirnaa ilaahay wax weyn inaynu weydiisano ilaahay marna ma weydiisano ilaahay saacaddaa soo socota ee waxaa laga yaabaa hawsha iiga hadhay ilaahow ii barakee si aan hawsha aan ku jiro amaba dhowrkaa arrinin doonay inaan dhameeyo inaan dhameeyo oon sidii loogu talagalay markaa uga soo baxo waxaa laga yaabaa ilaahay ma weydiisano ilaahow dhoweeyaha aan dalbaday wuu ii imaadaa amaba waktigaan ugu talagalay ilbiriqsi amaba laga yaabaa waxaan jeeda hal minit ama laba minit uu iigu yimaadaa si aanan uga habsaamin meesha aan tegayo waxaa laga yaabaa ilaahay inaynaan weydiisan amaba aynaan amaba aynu weydiisano inaynaga midi laakiin aynaan ku badnayn inayn ilaahay weydiisano waxyaabaha yaryar ee aadka u fudfudud amaba waxyaabaha yaryar ee amaba aadka u yaryar ee fudaydka noloshaada kusoo kordhin kara waxaa laga yaabaa markastoy duca noqoto inaynu ilaahay aynu mar kasta ducada la asosiyeed garayno amaba aynu la xidhiidhino wax weyn oo ilaahay aynu ka magan gelayno amaba wax weyn oynu ilaahay weydiisanayno marnaba waxaa laga yaabaa amaba ininaga yar inay ku soo dhacdo ilaah waxaan doonayaa maanta maalinkayga in qof dhibaataysan aan yacni u noqdo amaba culayska haysta aan ka dejiyo amaba aan ka ama garanaysa culayskaasi uu ku yaraado maybe isagoo ila hadlay amaba isoo garaacay amaba anigoo howlu qabtay waayo waxaynu ognahay qof kasta markuu qof amaba dhib ku jira uu ka saaro noloshiisa amaba culayska uu ka yareeyo in ay tahay markaa qaab aad ilaahay iyo xiriirkaad la leedahay uu ku fiicnaanayo waxaa laga yaabaa day to day lifekeena markaynu eegno howluhu markay meel fiican inoo marayaan in aynaan ducada ku fiicnayn waana wax runtii ay badanka dadku ka siman yihiin ma aha wax qof kaliya lagu taarged garayn karo markaad wax kasta oo aad doonayso amaba majority of things amaba waxyaabaha ugu waaweyn noloshaada ay si fiican u socdaan waxaa laga yaabaa inaynaan ducada ku raagin waxaa laga yaabaa inaynaan ilaahay waxyaabo badan weydiisan waxaa laga yaabaa ifan sujuudda inaynaan ku raagin waayo waxaa laga yaabaa maalmaha howlahaagoo dhan alxamdulillah way kuu fiican yihiin salaadaadana waa tukataa marka waxaa laga yaabaa howluhu markay inagu adag yihiin amaba culays jiro in aynu isku dayno in markaa aynu ducada badino dhowaan waxaan maqlay in uu jiro xadiid odhanaya inkastoonan si toosa aan xadiidka aanan u sheegi karin in qofka marka ay wax kasta u fiican yihiin ducaysta amaba ilaahay amaba magaranaysaye ducooyinkiisa iyo xidhiirka uu la leeyahay wanaajiya in marka ay dhib ku timaado amaba ay culays ku timaado culays uu ku yimaado ee uu ducaysto in codkiisa laga garto amaba uu codkaasi noqdo cod ay malaa'igtuna garanayso malaa'igtuna marka ay u shafeecad qaado oo ilaahay u weydiiso codkaa waan garanaynaa mahadniqiisa waa la maqli jiray markiina dhibi haysan maantana dhib baa haysata markaa ilaahow dhibta haysata ka dulqaad se waxaad arki kartaa in muhiimadda ay leedahay in aynu ta in cibaadad in ducadeenna aynu afarlaabno markay wax kasta nolosheenna amaba badanka howlaheennu ay toosan yihiin markaad shaqadaa doonaysay aad heshay markaad hooyo haddaad tahay ilmaha aad in badan ilaahay ka baraysay uu ilaahay ku siiyey haddaad inan tahay waxaa laga yaabaa in karierkaaga amaba shaqadaada amaba waxbarasho amaba ma garanaysaay business aad leedahay amaba haddaad inan tahay shaqooyin aad raadinaysay waxbarasho aad raadinaysay uu ilaahay markaa kuguna jexiyey waxaad dhici karta in aad tahay qof rabay in in badan uu guursado laakiin guurka uu ka raagay amaba uu wakhti badan in badan ilaahay baryey oo markaa ducada laga aqbalay waxaa laga yaabaa mar kastay wax kaste aynu doonaynaa iskuukeen hagaagaan xidhiirkaynu ilaahay la leenahay waynu gaabinaa waayo dee wax badanoo ducadii taas marka waxaynu dib ugu noqonaynaa in mindsetkeenna amaba habfikirkeenna dhinaca ducadu ay runtii tahay waxaynu in badan ka shaqayno waayo waxaynu ducada la asosiyeed garaynaa amaba la xidhiidhinaa inay tahay wax markaynu baahannahay aynu samayno wax markaad baahantahay amaba culays ku jirtid ay tahay markaa inaad toban laabtid laakiin marka aad badhaadho iyo nimco ku jirto laga yaabaa inaynu ilaahay alxamdulilah nidhaahno laakiin aynaan sujuudda ku raagin amaba aynaan isku dayin inaynu habeenkii kacno aynu ilaahay magaranaysaa u mahadnaqno marka waxyaabaha ugu weyneen odhan karo bishan rabadaan amaba wax badan bay isbedel badan bay ku keentay naftayda dhinaca mindsetkayga dhinaca ducada waxaan odhan karaa in aan maanta garanayo amaba runtii isbedel aan ku arko dhinaca ducadaas waxyaabihii aan ka aaminsan ah waxaan anigu ahay qof personally aaminsan in xidhiirkaad ilaahay la leedahay uu noqdo mid xidhiir marka la barbar dhigo xidhiirka qofka aad kalsoonida ugu badan aad ku qabtid aad la leedahay oo kale tusaale ahaan waxa laga yaabaa ducooyinka markaynu akhrinayno amaba duco- ducaysanayno in aynu isku dayno inaynu istab israacno so waxaa laga yaabaa in ilaahay marka hore aynu weyneysiino ilaahay u mahadnaqno dembi dhaaf weydiisano dembi dhaafka markaa markaa aynu weydiisanana aynu ma garanaysaaye nebi- nebiga mah- nebigeeni maxamed sal allahu aleyh wasalam aynu ku salino dan ilaahay intaa kadib ay tahay marka inaynu waxyaabahaynu doonana weydiisano haddana markaa saliga ah, nebiga caleyhi salaatu wasalaam aynu kusoo khatimno alagayba stebskaasaynu isku daynaa inaynu raacno waayo in badan baa laynoo sheegay wakhtiyo badan baa laynagu yiri ducooyinka waa la aqbalaa laakiin mar kastoo duco lasoo hadal qaado amaba mar kastoo ma garanaysaayey amaba mar kasta oo laga yaabo inaynu ka hadalno dhinaca mindsetka amaba ducooyinka waxaynu ka aaminsannahay mar kasta waxaynu aragnaa in qofka dhibaataysan mar automatically xidhiirka uu ilaahay la leeyahay amaba xidhiirka uu ilaahay la leeyahay baan ujeedaa in uu fiicnaado inuu qofku salaada uu ku raago in waxa laga yaabaa qofka ducooyinku akhrisanaya uu badiyo inuu dikriga badiyo waayo waxaynu ognahay dariiqooyinkaasoo dhani waa dariiqooyinka ilaahay uu inoogu naxariisanayo oo uu ka saarayo markaa culayskii aynu ku jirnay laakiin mar kasta oo qofka marka uu ilaahay amaba ma garanaysaaye nimcooyinkiisa ku mahadnaqa marka ay wax kasta u fiican yihiin taasna runtii ay tahay imtixaanka labada daran so waxaan odhan karaa imtixaanka eem, darani labada waxa weeyaan ma aha qofka markay dhibi ku timaado waxa weeye markii nimcada uu haysto uuna ku mahadnaqayn amaba mahadnaqiisu aanay u badnayn sida marka uu ilaahay eh, markaynu wax weydiisanayno ilaahay so haddaad u fiirsato markaynu ilaahay u mahadnaqayno waxa laga yaabaa dikrigeenna in aynu alxamdulilah in badan aynu ku celcelino waxa laga yaabaa different times during the day amaba maalinka dhexdiisa inuu qofku alxamdulilah idhahdo nimcadaa uu dareemo laakiin waxaa laga yaabaa inaynan ahayn qof markuu nimcadaa uu ku jiro intuu dareemo intuu kaco laba ragcadood tukada oo ilaahay u mahadqal- u mahadceliya halka markii dhib ina haysato waxaa laga yaabaa culayska markaynu dareenno intaynu kacno inaynu laba ragcadood tukanno inuu markaa ilaahay weydiisano inuu culayska inaga inaga dulqaado so m- waxaad arki kartaa in mindsetka waxaana dhici kartaa waa yaraantiisaynu kusoo kornay oo waxaa laga yaabaa ina even though aynu nahay mujtamac xidhiirka ay ilaahay la leenahay amaba soomaali markaynu nahay runtii dhinaca cibaadada aynu aad uga fiican nahay haddana mar kasta waxaa jiraysa mindsetka iyo habfikirka qofka weliba markay noqoto xidhiirka uu ilaahay la leeyahay iyo naftiisa iyo dadka kaleba meelaha meelo ay tahay inuu wax iskaga wax ka bedelo waxaa laga yaabaa mar dhowitoolo waxaa rabay inaan meenshan gareeyo amaba sheego in qofkaynu ku kalsoonnahay wax kasta waynuu sheegnaa laakiin duca markay noqoto qasab ma aha in intaad meel fadhiisatid aad ma garanaysaayey aad gacmaha kor u taagtid oo aad istabiskeenu soo sheegnay aad raacdid markaasun inaad ilaahay wax weydiisatid waxaad u baahan tahay adigoo howlahaaga iska wata inaad mararka qaar aad ilaahay la hadli kartid especially markaad spaceka haysatid markaad haysatid meedaad meelaad ku hadashid waxa laga yaabaa gurigaaga dhex joogtaa qolkaagiibaad hagaajinaysaa arrin baa jira amaba waxbaa jira aad ilaahay rabto ugu mahad celiso amaba inaad ilaahay u sheegto waxaad odhan kartaa ilaahayow sidan baan dareemayaa ilaahayow halkan bay wax iga haystaan sidan kalaan dareemayaa oo halkan markaan u dhaqaaqaba arrinkan baa iga hortaagan ma garanayo ilaahayow saan uga bixi lahaa awoodayduna way gaabantay culays bay i dareensiinaysaa arrinkani dad kale amaba caawimo kaloon weydiistay waxaa laga yaabaa amaba waxaan ka arkay inaan waxba ka faa'iideen amaba aynay caawin karin ilaahow i caawi waxaan rabaa in markay duco noqoto ayna ducadeennu limit lahaan ducadaadu yayna noqon mid limit leh yacni yayna noqon ducadaadu mid meel gooniya amaba wakhti gooniya ama ma garanaysaayey adigoo xaalad gooniya ku ju- ku jira uun inaanad ducaysan inaad ducaysan kartid meel kastood joogto wax kastood qabanayso em, xilli kastood ku jirto adigoo mararka qaar aan macaal cibaado ku dhex jirin waxa laga yaabaa adoon salaad ku jirin adigoo waxaa laga yaabaa gaadhigaaga ku dhex jira inaad ducaysan kartid inaad intaad ilaahay u mahad celisid aad odhan kartid ilaahow halkan bay wax iga haysa halkiinu badanka waxa laga yaabaa in nahno ilaahow dhibtaasay haysatee iga dulqaad khalaas badanka amaba inta aynu ku ku yacni ku joojino ducadeena laakiin waxaa muhiima inuu qofku ogaado detailsku waa muhiim inaad ilaahay u sheegto exactly amaba sidaad dareemaysaa waa muhiim ilaahay already waxaan uu og yahay ilaahay already xaaladanaad ku jirto wuu garanaya laakiin waxaad u fikirtaa mar kastood ilaahay ku- duco weydiisanayso amaba aad ducaysanaysid sideen ula hadli lahaa qof aan 100% amaba boqolkiiba boqol aan ku kalsoonahay qofkaa waxba kama qarinaysid qofkaasi waxaa laga yaabaa adoo doraad u sheegay xaaladaada inaad maantana ugu soo celisid laakiin haddana waxaa la moodaa ilaahay in markaynu isku dayno amaba aynu ducaysanayno aynu isnahno intaa uu og yahaye intanun ku celcelisi ilaahay markaa wa- culayskan uu kaaga dulqaado laakiin haw ha- sidaa ha u fikirin mindsetkaaga ducada waxaad wax kaga bedeli kartaa inaad og tahay in any time amaba any minute amaba any second meeshaad doonto aad joogtida inaad intaad ilaahay la hadashid aad oran kartid ilaahaw dhibtan baa i haysata amaba culayskan baa i haysta faraj baan rabaa inaad ii furtid ilaahaw culayskan iyo dhibtan iyo xaaladan aan ku jiro iigu bedel wax iga farxiya in aanad suginuun inaad markaas sijaayadda fadhiisatid aad ducaysatid in aanad sugin inaad tahajud u kacdid si aad u ducaysatid ma lihi xilliyadaasi ma ah xilli ayna aanad ducaysan waa xilliyad ay tahay inaad ducaysato oo runtii ilaahayna uu inoo sheegay laakiin ducadaada ha soo koobin yiina lahaan meelay ku dhammaato ama meelay ku istaagto waa inay noqoto adoo kijinka ku jira waa inay noqoto adoo goobtaada shaqada jooga waa inaynu ilaahay markaa markaynu wax weydiisanayno weydiisanno waxyaabaha aadka ugu yaryar ee laga yaabaa nolosheenna hadday doonto micno badanba aan kusoo kordhinayn laakiin maybe deganaanshiyo yar kusoo kordhinaya si tusaale ahaan waxaa laga yaabaa dukaan baad gashay dukaanka markaad gashay waxaad ka yar baqanaysaa ama waad isleeday wixii aad u baahnayd ma hayo markaad dukaankaas sii gelaysid waxaad ilaahay weydiisan kartaa ilaah waxaan rabaa wixii aan doonayay amaba arrinkii aan u socday inaan sidiisa ku helo isagoo wixii yaalla amaba alaabtii taalo mar kastuu markaa qofku saa sameeya waxaad noqonaysaa noloshaadiiyoo dhani in markaa sentarka amaba dhextaalku uu noqdo ilaahay iyo xidhiirkaad la leedahay waxaan ilaahay ka baryaa in rabadaan uu si khayra inoogu dhammeeyo acmaasheennii wanaagsanayd iyo dacooyinkeeniina uu inoo wada aqbalo sidoo kale ilaahay waxaan ka baryayaa in ummadda dhibaataysan uu dhibaatooyinka ka qaado inta bogtana uu caafimaad uu siiyo ee, inta caafimaad qabtoon ka mid nahayna inuu ilaahay inoo siyaadiyo ilaahay waxaan ka baryayaa in qof kasta oo dhiban oo dhul kasta oo muslima jooga in uu ilaahay dhibtaa uu ka saaro oo ugu bedelo deganaanshiyo iyo xasilooni iyo nabad maanta xalqadeenni xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobayaa waa tababara amaal haybe oo dadaal ugu jirta sidai kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookga iyo instagram-ka iyo youtube-ka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha podcast oo ay tahay markii kuugu horraysay ee aad dhegaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching insha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum